xabeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha febraayona waa shan sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dt com idaacadda caawa waxaa daadihinaya caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah doon qarka u saaran inay gebi ahaanba ku degto xeebta magaalada boosaaso ganacsatada ay u rarayd ayaa ku eedeeyey maamulka dekedda inay diideen inay soo xidhaan kabacdi waxaan nidhi doonta waxaa dabayl ayaa ku socota aan caadi ahayn waana arrin culus oo maarata xadarkeeda leh hanti badan baa saaran doonta dhibbaa jidha doonta waxaan codsanaynaa in la soo geliyo dekedda la soo geliyo waa la diidi waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadoon aas loogu sameeyey magaalada laascaanood garaadka waxaa garaadnimo beeshiisu u dooratay aaaaaaankii julaay kii allaha u naxariistay garaad cali buraale wuxuu dhintay oo xaqii ku soo degay saddexdii bisha labaad labada kun iyo sideed iyo tobanka
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka dacwaddii u horreysay ee loo haysto saalax cabdisalaan oo ku eedaysan weerarkii ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska ayaa maanta ka furantay magaalada bruselis iyadoo ammaanka aad loo adkeeyey islamarkaana goobta maxkamaddu ay ka bilaabatay si xoogan loo yimid saalax cabdisalaan oo ay da'diisu tahay jir ayaa kasoo muuqday maxkamadda isagoo ay wadaan ciidamada ammaanka sida ay sheegeen warfidiyeenada xarunta maxkamadda ku sugnaa isaga oo diiday inuu sare u kaco amaba uu ismuujiyo kadib markii uu xaakimka maxkamaddu ka codsaday waxaana ku wehleeya dacwadan sofian ayari oo isna ah jir u dhashay dalka tunisiya dacwadan oo socon doonta muddo afar maalmood ah ayaan si toosa u eegi doonin weeraradii bishii nofembar ka dhacay magaalada baariis ay ku dhinteen qof taas oo la aaminsan yahay saalax cabdisalaam uu yahay qofka keliya ee ka nool kuwii ku lugta lahaa iyadaoo kadibna bishii maaj ee ciidamada ammaanku ay ku toogteen xilli uu baxsad ahaa balse waxaa si dhow looga rajo qabaa inay muujiso xiriirka ka dhexeeya dacwadaasi waa dhacdadaasi weerarka baariis iyo weeraradii sanadkii ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo goobta tareenada laga raaco ee magaalada bruseles madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa maanta la kulmay baadariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis erdogan oo ah madaxweynihii ugu horreeyey oo turkish ah oo booqda xarunta vaticanka ee ku dhex taalla magaalada rome muddo sagaal iyo konton sano ah ayaa arrimaha isla soo qaadeen isaga iyo boobka waxaa ka mid ah maqaamka magaalada qudus iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweyne erdogan ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu magaalada rome kula kulmo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga dowladda talyaaniga ayaa ku fidisay goobaha muhiimka ah ee caasimadda ciidamo gaaraya saddex kun iyo shan boqol oo askari oo sugaya amniga sidoo kale waxaa magaalada laga mamnuucay mudaharaadyada ilaa iyo inta uu ka baxayo madaxweynaha turkiga
dowladda maraykanka ayaa aaminsan in ruushka uu qadarin doono ballanqaadyadii uu galay intii ay socdeen heshiiskii istaraatiijiyadda yareynta adeegsiga hubka nucleerka ee loogu magacdaray new start ee labageesoodka ahaa ee ugu dambeyn isniintan maraykanka waa uu fuliyey heshiiskii alkudhagiisu ahaa new start ee bishii agost waxaanu qiimeyneynaa wakhtigan in ruushku uu sidoo kale xadkaasoo kale gaaro mana jirto sabab loo aamino in xukuumadda ruushka aanay ku ekaan doonin xadidaadaasi ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay gelinkii dambe ee axaddii shalay in labada wadan ay isweydaarsan doonaan macluumaadka xogta ku saabsan xarumahooda nukliyerka bisha soo socota si la mid ah sidii aynu sameynay labadii sano ee lasoo dhaafay aynu sameynaynay sida ku cad heshiiska ayuu yiri afhayeenku heshiiska new start ayaa waxaa lagu saxiixay brag bishii abril sideedeedii ee sanadkii laba kun iyo tobankii waxaana uu dhaqan galay shantii februari ee sanadkii laba kun iyo koob iyo toban mid ka mid ah baarayaashii ugu caansanaa dabagalka dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada geesaha wiiisha iyo foolmaroodiga ayaa lagu dilay dalka kenya ismon bradley martin ayaa meydkiisa axaddii laga helay guri uu ka deganaa magaalada nairobi isaga oo ay dhaawacyo midi ah uga yaalaan qoorta mer martin oo ah shan iyo toddobaatan jir maraykan ah ayaa ku caanbaxay dabagal qoto dheer oo uu si qarsoodi ah daaha uga rogay suuqyada lagu kala iibsado fulmaroodiga iyo sidoo kale dadka ka ganacsada agaasimaha waaxda duurjoogta kenya dor paula kahumbu ayaa sheegay in baaritaanadii uu sameeyey martin ay ka caawisay in lasoo qabto ganacsato si sharci darro ah uga ganacsanaysay foolmaroodiga gudaha dalalka maraykanka congo vietnam nigeria angola shiinaha iyo myanmar
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta ood naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in doonsiday xamuul boqolaal tan ah ay ku caarisay meel u dhow dekada magaalada boosaaso doontan ayaa la sheegay in ay ka timid dalka imaaraadka carabta ayna u rarayd ganacsato soomaali ah inta aysan degin ka hor ayaa la sheegay in doontan ay isku dayday inay ku soo xirato magaalada boosaaso dekadeeda balse aysan taasi dhicin warbixintan waxaa noo soo dirtay waryaheena faadumo yaasiin jaamac
doonidan oo lagu magacaabo al-xafiis ayaa siday shixnad ganacsi oo ay ka soo qaaday dalka imaaraadka carabta waxaana ka mid ahaa shixnada gaadiid gaaraya konton iyo toddoba gaari oo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo kuwa xaragada ee yaryar ganacsade cabdulaahi maxamed cumar oo ah wakiilka doontan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in doonidu ay hayn weyday dabaysha xoogga leh ee dhacaysay islamarkaasna ay siday xamuul culus oo dhan kun iyo siddeed boqol oo tan waxaa kale oo wakiilku sheegay in maamulka dekaddu uu diiday in doontu ay ku soo xirato dekadda gudaheeda doonta tan waxay ka soo dhooftay dubey waxaa la dhahaa alxafiis waxayna timi shalay xilli duhuradiia waa la soo fasaxay ka bacdi gelinkii dabadabayl baa soo dhacday qolada dekada waxaan ka codsanay inay doonta noo soo xiraanin noogama suuro gelin ka bacdi doontii mar labaad casarkii way nagu qaylisay dabayshiina way soo xoogsatay waan la hadalnay doonta soo xiraan nidhi noogama suuro gelin kabacdi waan ka tagnay casarkii ee maqhribkii baanu soo noqonnay waan u nimi annagoo ganacsato badan iyo mas-uuliintii oo dhan oo dekedaha doonta la soo xiraan nidhi way soo xiri diideen way ma soo xiri karo amar baa yaal dekedda shan saac wixii ka dambeeya inaan la soo xiri karin dekedda andooyi gudaha soo geli karin galabnimo kabacdi waxaan nidhi doonta waxaa dabayl ayaa ku socota aan caadi ahayn waana arrin culus oo maarata xadarkeeda leh hanti badan baa saaran doonta dhibbaa jidha doonta waxaan codsanaynaa in la soo geliyo dekadda la soo geliyo waa la diiday shixnadda ganacsi ee doontanu ay siday ayaa ganacsada cabdulaahi waxa uu ku tilmaamay adduun dhan toddoba malyan oo doolar bilaa waxaa saaran seben malyuun ka yar ma saara waayo shirkadaha boosaaso oo dhan bay u rarantahay ilaa xamar ilaa hargeysa shirkadaha dalka o dhan bay u rarantay waana kun iyo siddeed boqol oo tan waa doon weyn hantida intaa leeg bayna sidaa wax ka badbaaday doontii ma jiro waad u jeedaan meelay taallaa ilaa iminka wax ka badbaadayna ma jiro wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda siciid maxamed raage oo shir jaraa'id maanta ku qabtay gudaha dekedda magaalada boosaaso ayaa sheegay inaysan jirin amar ay ku bixiyeen mas-uuliyiinta dekeddu in doonidu ay gudaha ku soo xirato dekedda yacni waxay doonta hanagu noqoto aakhirkii walow ay aada risku ahayd haddana waxaanu ku khasabnay kambanigii in doontii la soo xidho ama dadkii maamulka lahaa runtii khatar ayay ahayd mas-uuliyaddaas doontaas ku dhacday runtii anigu waxaan aaminsanaya waxaa iskale kabtanka markii kabtanku isagaa mas-uulka ah gaadiidka uu wado iyo dadka iyo badaacadda ma ahayn midnight waxay doonto ha dhacdo in lagu dadaalo bay ahayd meesheeda in lagu badbaadiyo inta dee wakhtigu maaragtay wiimanayo cabaar ka bacdi within minutesna runtii way istaagtay way istaageen dabayshii way istaagtay haddii almiina waxay sugi lahaa waxay moodaa in xoogaa degdeg arrin degdega ay sameeyeen runtii waxaa la leeyahay waxaa jira kambanigaa diiday kanaa diiday ciddii day ma jirto waxaa weeye amar dowladeed buu ahaa amar baan ku bixiyey waxna la soo xidho haddana guddi baan u qabanay haddaanu nahay gobol iyo degmo iyo ciidankii dekeda dhammaantayo waxaanu qabanay guddi sidii aanu wixii aanu ka badbaadin karno uga badbaadino ama ha noqoto qalab aan u keenno aan uga keenno ama cid aan usoo helno ama wax halka looga sameeyo ha noqoto waxaa lagu jiraa maaragtay badbaadintii sidii loo badbaadin lahaa maxamed cabdikariin cabdalle oo ka mid ahaa ganacsatada ay doontani u rarayd ayaa dhibaatada dhacday waxa uu ku tilmaamay mas-uuliyad darro annagu totali tamito waxaan u aragnaa arrinta halkaa ka dhacday inay tahay arrin u dhacday si mas-uuliyad darraa oo arxan darraa oo aan xil iska saari la'aan ay jidho xoolaha iyo hantida dadka shacabka iyo ganacsatada la iska saarahayo waxaana weeye sidii uu uba yimid maamulkan hadda uu mas-uulka ka yahay dekadda bool ee annagu wax tabashaanu ku jiri tanna markii la sheegay arrinta tan inay doontaasi wax ka jiraan oo aysan badda hayn karin waxaan la rabnay inay badbaado wax la yidhaahdo la sameeyo oo mas-uuliyad la sameeyo si marka doonta aysan dekadda uga dhex degin ee hadday degaysa meelaheeda ay ugu degto bay iyagu ka xisaabtamayeen waxay diidanaayeen oo aysan xil iska saarin hantida iyo maalka gubanaya shaqo iskama ay saarin waxaa halkaa ka muuqanaysa inaan xoolaha dadka wax shaqaa lagu lahayn goobta ay doonta ku caariday oo aan sidaa uga fogayn dekadda magaalada boosaaso ayaa horraantii sannadka cusub waxaa ku soo caariday doonni xamuul iyo taaggii dekadda oo gurmad u fidiyey hase ahaatee maamulka iyo ganacsatada ayaa waxa ay ku howlan yihiin inay hantida saaran doonta badbaadiyaan inta aysan burburin dabaylaha iyo mawjadaha xoogga badan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a aas ka mid ka mid ah xubnaha ugu caansan hogaamiyayaasha dhaqanka gobolka sool ayaa maanta ka dhacay magaalada laascaanood garaad cali buraale xasan oo shalay geeriyooday ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey laascaanood waxaana kasoo qayb galay wasiiro ka socda somalilan iyo isimada dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo buuhoodle warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena cabdikariim olol qaar ka mid a dadkii kasoo qaybgalay oo v o a la hadlay ayaa ka sheekeeyey taariikhdii garaadka iyo wanaagii faraha badnaa uu lahaa garaadku garaadku khayr allaha siiye wuxuu ahaa nin u dheereeya xagga khayraadka nin aad ugu dheereeya iyo waxbarashada islaamiga ah in la barto yuu ahaa iyo midda maadigaaba garaadka waxaa garaadnimo beeshiisu u dooratay aaaaaankii julaay intaa ka dambaysay wuxuu ahaa garaadka guud ee beesha cabdigaraad allaha u naxariistay garaad cali buraale wuxuu dhintay oo xaqi ku soo degay saddexdii bisha labaad labada kun iyo sideed iyo tobanka gudoomiyaha gobolka sool oo ka mid ahaa guddida qabanqaabada ee aaska garaadka ayaa goobtaasi isna ka hadlay waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo hawshan ugu kacasiisay haddaanu ahayn guddigii qabanqaabada aaska garaadka oo si fiican oo qurux badan noogu dhacday hadday yihiin shacabweynaha reer laascaanood iyo haddii cid kasta oo gacan ugu siistay aaskan inuu qabsoomana aad baan ugu mahad celinayaa anigoo ku afkaya afki gobolka waxaa uu garaadku ahaa shakhsi si weyn looga yaqaana dhanka ganacsiga inta uusan garaadka noqonayaa waxa uu ka mid ahaa ganacsida waaweynada ee soomaaliyeed isagoona dowladda hore ee soomaaliya ay abaalmarin siisay dhanka ganacsigiisa
taarikhdu markay ahayd kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo lixdii saddex iyo tobankii bishii saddexaad madaxweynihii markaa waddanka madaxweynaha ka ahaa wuxuu xeer nambar sigis oo maalintaa soo baxay ku siiyey billad la yidhaahdo billad maar ah oo lagu abaalmariyey hufnaanta ganacsigiisa ayaa lagu siiyey isagoo ay ku jireen soddon qof oo kala duduwanoo qaarba wax lagu siiyey qaar lagu siiyey howlkarnimo qaar hufnaan ganacsi lagu siiyey dadka digreetadaa kula jiray oo aan hadda xusuusto soddonka qof waxaa ka mid ahaa ninkii loo ohan jiray allaha u naxariistay maxamed cabdi geelle oo fortain loo yiqiinay oo isaga howlkarnimo kale lagu siiyey garaad calina waxaa lagu siiyey biladdaa hufnaanta ganacsigiisa soo qaybgalayaasha oo u badnaa cuqaal iyo waxgarad iyo isimada deegaanka iyo kuwa dhaqanka iyo siyaasiyiinta ayaa halkii si loogu mahadceliyey sida ay uga soo qaybgaleen garaadka aad u soo gurmateen ee tacsiintiisa u timaadeen ilaahay ajar iyo xasanaad ha siiyo idinkana ha idinka daba siiyo waxaan culimmada ka maqlay salaada lagu tukadaa waa ergo ergadu waxaa ergo loo yahay in axadka alla u dembi dhaafo ilaahay ha u dembi dhaafo salaadaad ku tukateen iyo ducadiinnaba ha ugu dembi dhaafo idinkana ajar iyo xasanaada alla ha idinka siiyo waxaan idinku soo dhawaynaynaa mid jooga oo goobta yimid iyo mid taasida ku timid garaadka allah u naxariisay garaadka ayaa waxa uu ka mid ahaa kuwooda ugu caansan kana shaqayn jiray arrimaha nabadda la xidhiidha cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
mar kale fidnimo wanaagsan wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dakhliga usoo xarooday dowladda soomaaliya sanadkii hore tallaabo uu sheegay inay qayb ka tahay shuruudo ay hordhigeen hay-adaha lacagaha adduunka wasiirka ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay muqdisho waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay soo xaraysay lacag dhan boqol koob iyo afartan milyan oo dollar warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa shir jaraa'id oo ku qabta xafiiskiisa ku sheegay in sanadkii tegay dowladda soomaaliya soo xaraysa dakhli dhan boqol afartan kow milyan taasi oo ahayd shuruuday hore u hordhigtay hay-adda lacagta adduunka i m f maamulka maaliyadeed sanadkaa waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah dee horta inaan wixii lanooga baahnaa ee geedi socodka deendhaafka deencafiska wixii lanooga baahnaa oo ah lacag intaa leeg inaan idinka soo urorino waad noo keentaan oo cashuura ah inaan kaa gaadhnay baa ah wax lagu faani karo waxaa laynooga baahnaa laguna heshiiyey waxay ahayd inaan soo ururino lacag gaadha boqol iyo toddobiyo soddon milyan boqol iyo toddobiyo soddon milyan marka laga soo bilaabo sanadka bego bilowgiisii laba kun iyo toddobiyo tobanka ilaa disembar koob iyo soddonkeedii annagu markaa waxaan gaarnay in intaa ka badan ilaa shan milyan dhaaftay boqol iyo koob iyo afartan milyan ayaan gaadhsiinay wasiir beyle ayaa sheegay in dib habeen ballaaran ay ku sameeyeen hannaankay ku soo xaroodaan canshuuraha dowladda oo hadda gacanta dowladda oo keliya lagu soo xareeyo wax alla wixii aan dowladda ahayn ee lacaga ururin jiray dowladda u ururin jiray inay dowladda kusoo wareegto inay dowladda kusoo wareegto kambaniyadii qaadi jiray transmiteraalaha kambaniyadii qaadi jiray waxaana la shaabadeeyo notriga la yidhaahdo kambaniyadii shatiyada qaadi jiray kala wada goongoonida ahaa waxaasoo dhanba inay inagu la soo wareegno dowladnimaday ka mid tahay waana inoo suuro gashay waxaan filayaa maanta inaanay jirin kambaniye fara badan ama hay-ada khaasa oo fara badan hadday jiraanba oo lacag qaada inay jiraan u malayn maayo soo wanaagsanaanta hannaanka ururinta lacagaha soomaaliya ayaa ah dhaba wanaagsan oo keeni karaya in soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa sida shirkiisa jaraado ku sheegay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beele waxa markaa aan geedi socodkeeda ku jiraa maanta deynta in laynaga cafiyo naaw deyntoo laynaga cafiyo waxyaalo badan baa ka horeeya waxaa ka horeeya inagu nidaamkeena inaan sii wadno waxaa ka horeeya inaan isku fillaan inaan gaadhayno ku tala jirro taladeedana hayno waxaa ka horeeya qof waloo soomaaliyeed wuxuu ku tari kara dalkan inuu jeebka gacanta geliyo ku taro ayaa ka horeysa
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan bilowday in cashuurta loo dhaadhiciyo heer hoose oo canshuur laga qaado adeegyaday bixiyaan hoteelada maqaaxyaha iyo shaqaalaha madaxa bannaan ee dowladda aanu shaqaynin marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shiro inaan qolada electricitiga iyo leyrhka iyo biyaha iibsa la shiro inaan qolada kaybelka soo gelisa telefishinka la shiro inaan qolada xawaaladaha la shiro baanaka la shiro inaan qolada qaadka ku shaqala la shiro qolo wal oo wax ku shaqalaba la shiro oo aan maalmo la shiro maalmo oo aan isla fahamno horta waxaan doonayna wuxuu yota dadku sas bay wada qabaane inaan saska ka saaro yaa doonayna anaguna saska inaan ka saaro waxaan halkay gelayaana aanu sheego sida dalkan usoo kabanayaan aanu sheegno inay wax nagala qabtaanna aanu sheegno dakhliga dhaqaale ee dowladda dhexe wuxuu ka yimaadaa ilaha dhaqaale ee muqdisho sida dekeda iyo garoonka muqdisho haddaba waa maxay sababta su-aashaas ayaan weydiiyey wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle dekeda kismaayo waxa ka soo baxa iyo dekeda muqdisho waxa ka soo baxa isku mid noqon maayaan isku mid waxaanay noqonayn in maadareyaalow dekeda muqdisho waa caasimadii nationka weeyaan dekedeedu dekedaha kale oo dhan way ka weyntahay sababtay uga weyntaha waa garan karta dadka soomaali oo dhan oo meel isugu yimi waxay yidhahdeen caasimadeednu halkan weyn markaasaa waxay yidhahdeen turki ow kaalayow dekedda muqdisho noo weyneen kismaayo weyne maynaan oran boosaasana weyne maynaan oran jaamaamiya jiliba dhulkaa weyne maynaan oran tan weynee baan ku nihi waxaan idhi turkiya ow kaalayo wadooyinka muqdisho noo dhis miyaan ku nihi meel kala dhis meeshaan inagu dhisnaa ugu dhisi lahaa laakiin inaga giddigan baan nidhi caasimadayada noo hagaaji therefore caasimadda waxa ka soo gala uu ka badan yahay meelaha kale waxa ka soo wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha lagu daabacay lacagta shilinka soomaaliga ay socoto balse ay ku khaynaaban yihiin daruufo dhaqaale oo baaxad leh waayo lacagta lacagta shilinka ah horta lacag marka dalku sidan oo kale noqdo ee uu lacag beelo sida loo soo abaabulaya loo soo abaqaalaya ee loo soo yeglelaya wax fudud ma waxyaalo fara badan fara badan baa laga soo shaqeeyey halkii ugu dambeysay ayaan iminka joognaa waxaanay nagala shaqaynaysa hay-adda lacagta ee adduunyada ay nagala shaqaynaysaa lacagta waa laysla gaadhay jajabkeeda waa laysla gaadhay noocay noqonaysa waa laysla gaadhay wax maanta laga shaqaynaya waxa weeye lacagta printingkeeda ayaa kharash jooga afartan konton milyan oo dollar baa loo baahan yahay si mashiinada iyo lacagta printingkeeda koskeeda loo bixiyo afartanka iyo kontonka milyan ayaa la doonayaa in cidayna siiso ya ilaa weynaga mushaarooyinkeena baynan karayni cidayna siiso kuwaana i m fka ka shaqaynaya hay-adda caalamka lacagta iyaga hay-adda lacagta caalamka ayaa ka shaqaynaysa markay taa soo gabagabeeyaan waan u malaynaya inay tahay dhowrka bilooda iminka inagu soo aadan wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhowr jeeroo hore shiro uu qabtay ku alaaliyey in hadday jirto soo kabasho dhanka dhaqaalaha ah hay-adaha adduunkana ay muujinayaan kalsoonin wanaagsan oo la xiriirta hanaanka dakhliga soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhowaan ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilal ka dhacay magaalada afgooye inkastoo aanan la xaqiijin in dad wax khaarijiya oo uu daacish ay joogaan afgooye haddana waxaa sheegashada dilkaasi uu cabsi uu ku abuuray dad kala duwan iyadoo horeyna ay ururka al-shabaab weeraro ugu geysan jireen isla magaaladaasi haddaba haruun macruuf ayaa wararkan cusub ka wareystay dhamme cabdulqaadir cusmaan mursal nuuno oo ah taliyaha saldhigga booliska ee degmada afgooye wallaahi annaga ogaanteeni qolada ummadda soomaaliyeed caqabada ku ah oo nabadda diidan oo isheeg shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arday ha noqoto waayeel ha noqoto culamo ha noqoto waxgarab ha noqdo nolosha u diidan unbaa dadkaas birmageedada intay iska jiraan iska cararaan haddana marka qolyahan aad ka hadlaysa shabaab miyaa mise waa qolyo kale shabaab waa wax kale oo wax dilaaya oo ummad muslimka kasoo horjeeda annaga maba arkinba iyaga unbaa wax dilay iyaga unbaa sheegta haddana waa garta wax shacabka intay dilaanaya haddana ay ku faanaanay sheegtaan ay miidiya iyo nabig ay dhigaan ma maqashay in sidoo kale kasokow shabaab ururka daacish ay sheegteen mas-uuliyadda dad lagu dilay magaalada afgooy maya ma maqlin ma maqlin daacish iyo wax lamida annaga daacish iyo iyo ugus iyo al-shabaab waxa dhan isku mid laynooyin annaga wax hadda noo kala baxsan ba nimankaas annaga noo jiraanba labada waa un iska uguskii ay noo wadiyiin wax wanaagsan hadda afkeena hata inuu qabto maba aanba kuwaas laakiin waxaa jirta shabakadaha baraha bulshadana way ku faafiyeen saxaafaddu way aragtay anugu aan arkay inay sheegteen toddobaadkii hore wiil dhalinyara oo weliba ay sheegtay inay vidiana ka soo duubeen isagoo rasaas lagu dhufanayo gudaha magaalada afgooye waxaana sheegtay daacish wallaahi in arrintaasi annaga waxa na soo gaaray ama muclina ma ahan nimanka ay dileen ninka shacab uu ahay nin iskool dhiganayay oo jaamacadna xamar ka dhigto intana macallin iskoolkaay ayuu ahaa ma aha nin askari ah ma aha nin dowlad u shaqeeyo sida annaga aan ku wareegsanay dadka oo eheladiisa iyo dadka yaqaano marka dad nin aska shacab u ahayn marka nin aska shacaba wax walba ay maaragtay sameeyaan ay ku faanaan dilkiiayba ku faanaanba oo qofka muslimka intay dilaan ay iska cararaan marka awood oo iyaga maaragtay meelaha dadka joogana ay ku bartilmaameystaanna ma lahanoo dad iska shacaba meela jooga intay wax ku dhuftaan ay iska cararaan waa garta iyagu waxay sheegteen inuu ahaa eh, nabad sugidaynu ka tirsanaa qofkay dileen wallaahi niyow annaga hadda kolley raboodka sida nagu soo gaaray ayaan ku gudbinay oon ku helnay waxaas waxa meelaha ay ku burunbuuniyaan oo nin- nabad sugidu la shaqaynaya iyo boliisku la socday iyo hebel eh, shar hebel u aaday iyo waxaas unbay ummadda ay ay ku halaagaan wax ka jiran lama arko annaga nama soo gaarin raboodkaas mana helin marka dilka idinku miyaad xaqiijiseen oo caddayn baad u haysaan inay shabaab geysatay mise arrin aad hubtaan maahae waa tuhmaysaanu maya inay ay qof oo hadda ay sheeg nin gurigiisa joogo oo dukaankiisa ilmihiisa ku dhex jiro inta looga dhex tago oo laiska dilaayo ma jiraan annaga inay nimankaas ay dileen ay baxsadeen goobtii annagaa tagnay marka annagaa caddaynayna inay meesha intay mooto ku imaadeen ninka intay dileen ayay tuuleen ku carareen oon annagii goobtii tagnay warbixintiisii aan ku helnay marka qolaha hadda magaaladiina ii sheeg dadka magaaladii magaalada qof oo maaragtay ku cusuban ama qofkii soo galo ama qofkii wax yeelayo inuu ka imaado shacabka waa kuu sheegayaan wax qarsoodi ma lahan waa garta waana la dabtaagan yahay insha allah wa- ha dheeraato ha dhawaato kulle sharcigaana la horkeeni doonaa mana laga hari doono cid kastoo nin muwaadin soomaaliyeed bilaa sabab la-aan bilaa sharci la-aan ay gacantooda ay ku fuliyeen ay sharciga gacantooda ay ku fuliyeen dileen mana laga hari doono sharcigaana la horkeeni doonaa marka arrintaa hadday iyagu sheegteen miyaydinaan taxadar ka muujinin oo arrintaa aydinaan sii baadhayn bal inay wax ka jiraan inay meesha joogaan taxadar weynaan ku jirnaa fawjinaan baan ku jirnaa howlgallaan ku jirnaa habeen imaadanaan taagannahay marna annaga rabitaankooda iyo waxay ummadda u maleegayaan waa ka hortegaynaa marna uguma dibacsanin annaga ma kula tahay daacish inay dad magacooda ku adeegaya waxna ku dilaya inay joogi karaan oo dabcanna waad waad la socotaa maya maya maya maya waxaas wax la bunbuuniyo ama la sheegaba ma ama wax ka jira lama arko annaga kuwaas iyo wax lamidaana deegaankeenni ma awood ay kusoo galaan ma hayaan mana joogi karaan mana isla joogayn annaga iyaga wax meelaha kale uun wadamadan kale iyo meelaha kale laga soo tuurtuuray iyo barbaganda ay fidinayaan moogi daacish oo meel degan iyo meel u guuraysa iyo iyo al-shabaab iyo daacish annaga mid laynoo yihiinba mana kala saarayno haddaan ku weydiiyo su-aal guud oo ka baxsan daacish afgooya waxay ahayd meel shabaabku dhowr kilomitir ay u jiraan ilaa haddana dabcan way u jiraan dhowr jeer bay idi soo weerareen magaaladay soo galeen waad ka saarteen way soo galeen waad ka saarteen xaggey leecsanaantu ka jirtaa wallaahi niyo hadda kolley afgoy hadda ciidamada ku sugan habeenay maalin ay taagan yihiin waa ciidan u diyaarsan inay sugaan shacabka iyo dadka deegaanka ku nool iyo ciidooda inay dhiigooda u daataan u taagan yihiin waaye nimankaasna hadda niman wanaag iyo iisheeg iyo kala dambeyn iyo iyo iisheeg wada noolaasho shacabkaas iyo ummaddaas ayba kala ilaalinayaanba ma ogoloba marka sidaas darteedii waa u diyaarsan yihiin ciidamadeeni habeenay maalin bay u taagan yihiin isku day kasta ay sameeyaan waa la fashilinaa ilaahina waa fashilayey annagana waa fashilinaynaa mar walbana waa laga hortegaya toodana insha allah uma noqon doonto mana soconayso waa gartay waxaad ii sheegtaa afgooye maxay muhiim ugu tahay af- eh, amniga muqdisho bal wax yar ii sharax afgooye waxaa weye dhowr wadaa soo gasha waa wadadii keliya oo albuulaha dhinaca isha ay kasoo gasho waa caasimada u dhowdahay marka sidaas darteed maadaama caasimadan ay u dhowdahay oo intaas oo haddana degmo isheeg oo kasoo gasho ay kala bartamihii ay u tahay marka wadadii isku xirta ilaa geda ilaa bay boqol iyada ay soo martaa dhinacan ilaa jibbooyinka wadadii marta iyada ay soo martaa sidaas laajligeedi marka aada iyo aad bay muhiim u tahay in xamar xaggeedii wixii kasoo gali kara culeyskeedii aada iyo aada u weyn yahay marka sidaas laajligeedii aad bay arrinteeda culeys u tahay
dhame cabdulqaadir cismaan mursal nuuno oo ah taliyaha saldhigga booliska magaalada afgooyo waxa uu u waramayey haaruun macruuf
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna waxaana idinku soo maqan xubinta dooda gaaban sidoo kale xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese mar kale iyo warka caalamka oo kooban dacwaddii u horreysay ee loo haysto saalax cabdisalaam oo ku eedeysan weerarkii ka dhacay magaalada baris ee caasimadda dalka faransiiska ayaa maanta ka furantay magaalada bruseles iyadoo ammaanka aada loo adkeeyey islamarkaana goobta maxkamaddu ka bilaabatay si xoogan loo yimid saalax cabdisalaan oo ay da-diisu tahay jir ayaa kasoo muuqday maxkamadda isagoo ay wadaan ciidamada ammaanka sida ay sheegeen warfidiyeenada xarunta maxkamadda ku sugnaa isaga oo diiday in uu sare u kaco amaba uu ismuujiyo kadib markii uu xaakimka maxkamaddu ka codsaday waxaana ku weheliyey dacwadan sofian ayari oo isna ah jir u dhashay dalka tunisiya madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta la kulmay baadiriga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis erdogan oo ah madaxweynihii ugu horeeyey oo turkish ah oo booqda xarunta vaticanka ee ku dhex taalla magaalada rome muddo sagaal iyo konton sano ah ayaa arrimaha ay isla soo qaadeen isaga iyo boobka waxaa ka mid ah maqaamka magaalada qudus iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweyne erdogan ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu magaalada rome kula kulmo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga dowladda maraykanka ayaa aaminsan in ruushka uu qadarin doono ballanqaadyadii uu galay intii uu socday heshiiskii istaraatiijiyadda yareynta adeegsiga hubka ee halkudhegiisu ahaa new start ee lasoo gabagabeee labageysoodka ahaa ee ugu dambeyn isniintan maanta ah maraykanku waa uu fuliyey heshiiskii halkudhegiisu ahaa new start ee bishii agost waanu qiimeyneynaa waqtigan in ruushka uu sidoo kale xadkaasoo kale gaaro mana jirto sabab loo aamino in xukuumadda ruushka aanay ku ekaan doonin xadidaadahaasi ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan v o a washington markaana kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno guurka labada qof amaba lamaanayaasha da-doodu kala weyn tahay oo bulshada soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan waxaa doodaygala qaybgalaya abwaan xirsi dhuux maxamed iyo fanaanada xalwo maxamed naxar oo ka tirsan fanaaniinta hoballada waaberi waxaan ku horeynayaa abwaan xirsi dhuux sidee baad u aragtaa guurka labada qof ee da-doodu ay kala weyn tahay bismillahi raxmaan raxiim in ninku markuu nin weyn yahay uu guursado gabar yar ama islaantu markay weyn tahay ay guursato wiil yar labadaba faa'iida ku jirta marka koowaad arrimaha waxaa hogaaminaya xagga calafka oo haddee wiilkan haddii calafkiisa uu ku jiro islaan weyn oo maarata aad uga da' weyn wuu guursanayaa xilashana meesha way soo gelaysaa oo wuxuu ugu xilan karaa dhaqaale inta badan boqolkiiba maaragtay boqol waxaa loogu xeshaa haweenka waaweyn oo wiilasha yaryar ugu xeshaan dhaqaalaha sidoo kale ninka marna dhabankiisaa gadma marna dheeftiisaa gadanta gabadha yari waxay guursanaysaa ninka weyn si ay u hesho dhaqaale iyo nolol fiican iyo maarata soomalidu way ka mahmaada waxay yidhaahdaan ninku dhali kara ayaa ku dhaqi kara marka iyadoo dhaqankeeda ka fekeraysa dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan iyo wax kastaba waxaa u fiican iyadana inay guursato ninka weyn arrintaasna aad baan u taageersanahay in maaragtay qof walbaa qofka uu ka helo u guursado aad baad u mahadsantahay abwaan xirsidhuux dib baan kugu soo laabanayaa xalwo ayaan jecelahay markan inaan siiyo sidee baad u aragtaa xalwo guurka labada qof ee da-doodu ay kala weyn tahay waxaan u arkaa si qalada anugu waxaan ogolahay inaan qof walba qofkii jinkiisa aan guursado haweeneyda wiilka yar aadaysa way ku qaldan tahay sababtoo ah wiil asagoo kale ahay dhashay in dhuuxiisa bulumbulyo cunto wiilkeedana ayaduba ma ogola wiilkaan habartu dhashoo kale inay u daraysa alraa ka leexato odagaa kuu soo haray waase maqli jirna odayaasha gabdhaha la siiyo isagoo neef ka raadinaya gabadhaas ou rabaa cimri inuu ku ku yeesho bogsaas ma ogtiin cimriyow kusii dhalaa ninkaas markuu gabadhaas guursado gabadhu waxay noqonaysaa wax gabadh yara shan iyo toban jirka ahayd finish ay noqonaysaa odaygu wuxuu noqonaya jagjagle uu noqonaa tanu gabadha tan wiilkoo wax nagu cusub wax jiri jiray maaha waa in laga leexdaa wiilasha gabdha wiilashu waa inay jinkooda raadsadaan odayaashuna waa inay ilaahay ka cabsadaan oo shilimaadka aysan dadka ku dufayn oo ay guursadaan jinkood waxa weeye horta inaad qof jinkaa a guursato wax macno ah ma samaynayso mithaal haddeer haddaan naag igu fila aniga aan konton jir aan ahay konton jir kale haddaan guursado wax macnaha guurkaygu ma samaynayo dhanka taranka haa gabadha way dhalaysaa wa- wa- yani faa'iido badanaa ku jirta islaamta weyn nafteeda dookheeda xaqay u leedahay in ay hesho guurkaaba saddex jid ku yimaada saddex jid- saddexdi jid mid ka mid ah weeye kani Een, ama lafihiisa xorsha ha noqdeen ama muxuu ahay bolomboliyo ha noqdeen kolley dhakhaatiirta waxaas waa howl dhakhtar u taalle xalwi ma aqaan soomaalidu hadda ma aqaan anigu beriya cilmi baaristan samaysay da loo fiiriyo maaha da'da waxaa ka weyn qanaacada gabadhii wiil waxay ku qanacsan tahay oday weyn wiilkii yaray waxba u qaban maayo wuu ku cayaarayaa inta uureeyuu furayaa bal waxay helaysaa oday inta muxuu ahaa go shan yaardiya ku xambaara maxay ku falaysaa eh, muxuu ahaa eh, biibiinahan ku cayaaraya Een, wiilkanina baagamuudu iska ahaa meelahan ceelgaabta iyo xamar weynuu taagnaa tusaale ahaan wuxuu helay islaan weyn oo kolkollo weyna xoogaagiisay u laabtay Een, maxaa dhacay isa saar buu haystaa gabar yaroo biibiilaha oo dhaxanku dilaysa ma- maxaa qorta u geliyey marka baashu waa dane dantayaan laga hor imaanin xalwo xirsi isaga wuxuu ku doodaya hadalkiisa waad maqlaysay inaanay habboonayn in guurka dhanka da'da loo fiiriyo waxa weeye qof walba qofkii la-eg inuu guursado weeye wiilku gabar yar ha guursado odagu islaantiisii hore ha iska haysto hadday awalba intay u ahaayeen ha iska haysto marka waxaan qabaa anugu war hoy qof walba qofkii la-eg ha aado oo ha ka leexdo ilmaha yarkaana ha laga leexdo oo yaan la dhibaataynin oo baylahagaad yaan la noqonin hal- dadka ha la nabadgelso hayaab waa xirse dhuux eh, waad maqlaysaa dooda xalwo ay ka qabto labadan qof ee da'dooda kala weynta ee isguursanaya Ee, horta marka koowaad guurku calaf waaye arrintaas inaan ku celcelino una dayno inaan labada qofood oo calafku isugu jiro aan laysiseejin karin gabar yar iyo nin weynaa calaf isugu jiri karaa wiil yar iyo islaan weynaa calaf isugu jiri karaa dadaan isba muxuu ahay isku qaaradaha inaa isguursada oon iskuba jinsiyadahayn ayaa isguursada midda weyninka haddaan u daadegno waxaa la yidhi eh, muxuu ahaa nin gu- kaa weyno ilmu ruxdeed kaa weyn Eh, ninka weynu waa ka wanaagsan yahay ninka yar waaye aragnimadu uga wanaagsan yahay dhaqanka reerku uga wanaagsan yahay la macaamilka dumarku macallin ku yahay dhinac walba uga fiican yahan dhihi karaa Ee, yacni wax kasta marka dhinac kasta la eego marka waxaa wanaagsan oon ku talinayaa gabdhaha yaryaru inay niman waaweyn guursadaan arrintaas aadan usoo dhoweynayaa islaamahana maaragtay yacni ayagana aan xuquuqdooda loo diidino hadday wiil yar helayso aan laga hor istaagin haye xalwo abwaan xirse dhuux waad maqlaysaa oo wuxuu ku doodayaa in guurka labada qof ee da'doodu ay kala weyn tahay in mararka qaarkood ay faa'iido badan ku jirto adigu taa ma u aragtaa inay tahay mid meesha ku jirto maya anu waxaan u arkaa waxa la een, rabo in la dhiso waa qoys inuu bulshada badiyo laga rabo bulshada inay soo badato La wax soo saarka dadka wax ka qaalisan male Een, meel kasta ha joogeen america ha joogeen africa ha joogeen meel kasta ha joogeen waxaan dhihi lahay maandhayskow waxa een, ilaahay baa irsaaqada bixiye eh xooggiinnana aamina soo- wax soo saarkiinnana soomaali iyo dalka idin baahane wax soo saarkiinnana ku dadaala waa ilmaha eh islaanta dhaqaalaha hoosgelin ka leexo beer hadda lacala beeran beeray haddaysan baxaynin oo ba'ayso wax maa loo agtaagnaa karaa ma jirto doox soo saar layn soo wax soo saarkaasaa laga rabaa waa beer waxaan kula talinaa ummadda gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryarba inay wax soo saar bulshada wax u soo saaraan annaga danay noo tahay dadkana waaweyn danay u tahay inaan anagu dadka toosino oon u sheegno wixii wanaagsan waxaan siinayaa abwaan xirse dhuux Ee, waa mahadsan tahay horta guurka waa wejiye badan yahay dangalo waxaa weeye ee, nin naaga badan qaba ayaa naagu arkaysaa laba cunug iyo hal cunug iyo haysata Een, waxay u arkaysaa ninkaas maaragtay maada inuu nin fiicanna yahay muxuu ahaa waxna uu la qaban karo oo uu ayada kaalmayn karo marka ma fiirinayso dumarkii uu qabay oo tirada badnaaye xataa haddaysan ilmo lahayn ama ayba gabar tahay danteeday ka arkaysaa ninkiina way guursanaysaa waxaa la yidhahdaa dangalo Ee, gabdhuhu magac kale u yaqaanin maxay ahayd mos isku rix iyo diriqsato iyo waxbay dhahaan Een, tan kale ee, gabar yaraad qabtaa een, muxuu ahaa xoogaa tabartuna waa kugu yar tahay marka yacni gabara muxuu ahaa een, reer danyara ka dhalatay waxay u baahan tahay ayada iyo qoyskeedaba nin beeli kara ma ka helayso marka wiil yaroon weli shaqaysan nin toban guri ijaar ka qaatay raadsanaysaa oo muxuu ahaa odayoo labaatan wiil u jirto yurub oo lacagaha badan heli karaan ama ganacsi badan haystaa yani waxa weye danteedii baa ku jirta soo maaha midda kale wiilkana wiilka naftiisa duruufo badanaa ku xidhiiri kara dal qurbaahu joogi karaa jaamacaduu ku jiri karaa shaqama uu haayo maxaa u diidaya inuu guursado naag xoolaha haysata marka dumarkana waxa lagu guursado xooluhu xubin bay ka yihiin quruxdeedaa ka mida nasabkeedaa ka mida diinteedaa ka mida xoolaheedaa ka mida xoolaheedaa ka mida marka laleeyahay waa inay gabar yar tahay lama soconin ee waxaa laleeyahay waa in maaragtay marka xoolihiyaa lagu raacayaa waxaan qabaa marka culayska in laga yareeyo dhallinyarada u baahan dadka waaweyn iyo dadka waaweyn oo u baahan dhallinyarada haye xalwe maxamed odayaashan gabdhaha guursada way jiri jireen waxaa cusub abaydheele jecel waa nugu soo korortay haddii de bulshadu ay meel mar aysan hogaankeedu oosan ashahayna waxaan waa soo korreen mogta meel walba waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan waxaa nugu dhashay hadda haween inta soo noqday iyo kuwa meelahan ganacsi intaba ka helay ama ninkii hore qabay ka dhintay oo ciyaalkii yarkaay raba dhuuca ka dhuuxaan eber ka dhigaan ma duruuf maba jirto wax la yidhaha ilaahay baa irsaaqada ballan qaaday ma jirto duruuf wax la yidhaha duruufta waxa weeye qofkaan markii ifka la keenaya irsaqiisa lala keena wax la yidhaha duruuf ma jiraan waa danleey danleey nagu soo korortay haye xirse yacni haddii meesha ay khasab u yimaado unbaa dhibaatadu ay tahay mahana haddii raalli ahaansho ay jiraan raalli ahaanshuhu waa qaali wax walbana waxaa xukuma isfahamka labada qof war haddii ninkan siddeetan jirka ama sagaashan jirka ay gabar yaroo afariyo toban jiruhu fahamto oo ay ka aragto danaheeda ma aha in la carqaladeeyo wiilkanina muxuu ahaaye hadduu islaam weyn oo maaragtay siddeetan jira ay isu fahmaan inay isla noolaan karaan marka aniga waxaan xalka u arkaa in laysu daayo lamaanaha isdoorta ama ha kala weynaadeen ama ha kala yaraadeen mar hadday si sharciya oo qaanuuniya oo islaamku qabo ay isku guursadaan anigu waxaan leeyahay dadka dookooda ha loo daayo xalwo maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay horta guurku waa wax weynoo ilaahay subxaanau watacaala noo jideeyey labka iyo dhadiga u jideeyey waxaa la rabaa fikir badan inuu meeshaas ka dhasho inaad baaritaan badan samaysad in loo meel dayo waxyaabo badan laakiin iska guurso iyo meeshaa doonta ku dhac inaysan suurtagal hayn ilata aniga bulshadaas meesha ka dhalanaysa waxaa la in loo meel dayo or orod waa laga wanaagsan yahay qanaaca bixin bay rabtaa dhaqaale in la raaji waa xaaraamtaasaydo xirsuudhux wuxuu yidhi lisu daayu yidhi muxuu ku nool yahay hadduu nool yahay wiilku taasaa su-aalihi muxuu ku nool yahay bulshadiina hadal xumuu kala kulmaya gabadha waxaa la leeyahay mm quruxdaada ku qad tii odaga waa yeelkaa guursatay aa laleeyahay mogtahay marka bulshadiina dhibaataa ka haysata xagga gurigiina dhibaatada kolley faraxad ma jirto waxaan dhihi lahay anugu islaanta ha guursato nin la-eg waa yeelkeed waa yeelka iyadu ayay tahay nin la-eg ha guursato wiilka yarkaahuna gabar la-eg ha guursado irsaaqada allaa bixiye oo irsaaqadii uusan sharaftiisa iyo dadnimadiisa yousan ku baabi'in waxbay haysataa heblaayo facaba ficiisa la fiido gurto xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay abwaan xirsi dhuux maxamed iyo xalwo maxamed naxar oo ka tirsan fanaaniinta hobolada waaberi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay saynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo ay muqdisho kusoo diyaarisay waxaana ay idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a magaalada nairobi waxaa lagu soo bandhigay saddex buug oo ku saabsan mowduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin naxwaha soomaaliga iyo doorka beesha caalamka ee soomaaliya haddaba wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa tegay goobta bandhigaasi uu ka dhacay waxaana uu la kulmay qoraaga iyo dadkii kale ee kasoo qaybgalay munaasabadda xafladaasi oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen xarunta awjaamaha cilmi baarista iyo daraasaadka afka soomaaliga iyo bahda qaliinlayda ee magaalada nairobi ay ku jira ardada jaamacadaha wax ka barta ayaa waxaa si gaara uga hadlay muhiimadda qoraalkaasi buugaagtu ay leeyihiin iyo sida looga faa'iidaysan karo professor ibraahim faarax bursaliid bismillah waxay ahaayeen yaasin saddex buug oo macno leh waxaa ugu horreeyay asaaska naxwaha af soomaaliga oo ah buug qayru caadi ah oo saldhig u noqonaya in fartii soomaaliga dib loo naqtiimo si rasmi looga dhigo loona fariisiyo haddii ilaah wadil ogla waa wasaaraddii waxbarashada idahi tacliinta soomaaliya iskalahay toddobaataniyosdeddii baa muqdisho lagu soo saaray injineerku wuu dadaalay inuu dib u habeeyo oo wax ka xifdiyo inta dowlad u baxda luqadii iyo fartii afkii laga helay labada bog oo kale mid waa iska sheeka xariiro carruurtu aad u anfacaya qaybtiisii koowaad labaadna way jirtay anu horaan u akhristay oo carruuraha hataa qaar iyo akhriyey maasha allah buugga ugu xiisaha badan waxaa weeyaan waraabaha iyo mahadhadu rabe waa buug siyaasadeed sarbeeban wacyiga maanta uu dalka maraya jamhuuriyadda iyo guud ahaan beel ku sheegta caalamka say soomaaliya u ragaadinayso ka hadlay marka waxaa fiicnaan lahayd in qoraagana lagu dhiirigeliyo fartiina loogu heeliyo dadkuna ay wax ku fahmaan bal meel xaalka dalka maanta uu maray waa mahadsanta qoraaga saddexda buug soo bandhigay cabdifataax cabdulaahi muuse ayaa waxa uu ka hadlayaa bal sababta uu saddexda buug hal mar isugu keenay iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin buugtanu waa saddex buug oo mid waliba macno gaara xambaarsan yahay buug waxaa igu kalifay luqaddii oo luntay oo halaagantay oo daaqadda ka baxday markaan arkay in loo helo wax sal u noqon kara inaan raadiyo ayaa waxay kaliftay inaan qoro buuggii naxwaha soomaaliga ee dowladdii dhexe toddobaatan iyo saddexdii muqdisho ku daabacday raadiyona koobigiisii in la helo buuggii oo dhammaystiran oo sidiisiya oo wax turxaana aan lahayn buugga kale sheeka xariirka ah carruurta maskaxooda in la kobciyo luqadana la baro ayaan isagana u qoray buugga kale waa buug sarbeeba oo ka tarjumaya waaqaca soomaaliya waxaana isku haystaa oo meesha ku qoran oo igu kalifay waxa soomaaliya ka jira markaan arkay laakiin qofka akhriya ayaa ogaanaya xaqiiqada dhabta ah oo meesha ku jirta xarunta awjaamac oo ka mid ah xarumaha waaweyn ee xagga dhaqanka iyo cilmi baarista ayaa iyaduna ka soo qaybgashay xaruntaasi fardowse jaamac yuusuf maxaa buugaagtan saddexdaa kaaga soo baxay iyo abaabulka aad ku jirtaan sidii afka loo xoojin lahaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa iga soo baxay buugaagtan kan aan u jeclahayn ay tahay asaaska naxwaha afka soomaaliga runtii waxaa waaye yaasiinow dadkeennii qof walbaba wuxuu iska eessheeganaya wuxuu leeyahay dowlad male kan male laakiin dadba aad iyo aad u dadaalaya oo wax qoraya oo u baahan in ma aragta la dhiirigeliyo sida hadda uu cabdifataax isagu intuu isku xilqaamay buugtan usoo wada saaray marka annaga maanta aad baan u faraxsannahay haddaan xarunta aw jaamac cumar ciise inaanu ma aragta la dadaalno oo ma aragta la soo bandhigno buugaagta sida annagu aanu mar walba ku shaqaynana waxaa weeye qof kastoo soomaaliya oo ma aragtay soo bandhiga buugtiisa ayaanu ma aragtay la soo bandhignaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa siduu u dadaalay aad baana waxaan kaloo ugu mahad celinaynaa v o e da iyo dadkan dhallinyarada ah oo kulli waxaa naga yaabiyey dad waaweynba maleba dhallinyaro keliya a wada timid marka waxay kutusaysaa dhallinyaradii inay ma aragtay hami cusub hayso oo ay rabaan afkoodii iyo ma aragtay luuqadoodii iyo dhaqankoodii iyo suugaantoodii inay iyagii daba qabsadaan marka taas ayaa runtii dhiirigelisay aadaana ugu faraxsana buugtan inay ooli doonaan xarunta aw jaamac oo laga gadan doono waaridka waa ku baraarujinayaa hooyo kastaba buugtaa inay guriga ku haysato weye sheeka xariir asaaska naxwaha af soomaaliga iyo ma aragtay buugaag badan oo af soomaaliga aad iyo aad uga tarjumaya si hooyooyinka ay u bartaan heesa ay ugu heesaan ilmahooda oo ay maarad ku dhiirigeliyaan sidaasna weye sida suugaanta lagu gudbiyo dad badan oo dhallinyaro ah baa doonaya inay buugaag qoraan dhaqaalihii ama tafaftirkii ama waxyaaba badan baa jira xaruntu maxay ka caawin kartaa dadka wallaahi annagu waxaan aad iyo aad uga caawin karaa oo hadda ka horre xataa aan samaynay inaan buugga qofka la akhrino la saxno taasoo waqti badan inagu aan gelino oo dad badanoo qorayaala ay geliyaan markaan la saxnana aanu sidaanoo kale la gadno buuggii aan ka dhigno wax mar walbaba joogto ah oo qofkii u socda oo aanu ka caawinayno bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa yaasmiin saciid cali waxaan rabaa inaan maadaabaan kasoo qaybgalay madashan quruxda badan oo lagu soo bandhigayo buugaa kala duwan islamarkaasna ku qoran afka soomaaliga ama afka hooyo aan ku faani karo waxaa aniga aan ka helay buugan ah waraabihii iyo mahadhihii raabay buugan runtii wuxuu ka hadlayaa wadaninimo afkii dhiigiyo ama dareemaya wadanimada iyo dowladda wanaagsan wax ay leedahay hadal hadal ma dheera waxaan kusoo koobayaa in buugagan la gado hadduu alla idmo shukri maxamuud afrax waxaad arkaysaa in dhallinyaradii ay ku dadaalayaan inay buugaagtii qorayaan hadda waxaad ka mid tahay dadka waxna qora warbaafintana wax badan ku soo jiray maxaad ku dhiirigelin kartaa dadka ka soo qaybgalida ayaafadan waxaan ku dhiirigelin lahaa oo aan ku dhihi lahaa waa guul in afkeennii wax walba waa naga dhinteen laakiin hadda waxaa aragtaa buugfeerada lagu qabto meel walba hadday tahay hargeysa buugfeer garowe buugfeer muqdisho buugfeer wax fiican waaye iyo aabbaha af soomaaliga oo jabuuti wax fiican waay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada ani wiil yaroo aan dhalay oo yurub ku dhashaa ila socda wuxuu gatay bugaagtii saddex buug oo sheeka soomaaliya waa uu gatay waxaan rabaa inuu aqriyo ka yar u aqriyo habeenkii ku seexdo marka waxaan ku guubaabinaynaa in af soomaaligii loo soo noqdo xasiin sawir dheere v o a nairobi
markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe iyo saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan sheekh axmed oo degan magaalada filadelfia ee gobolka pennsylvania halkaasi oo xalay koobka ciyaarta loo yaqaano suberboolka ah ee magaalada minneabolis ka dhacday kooxdii ku guuleysatay ee ka timid haddaba sidee ayuu jawga ahaa magaaladaasi cabdiraxmaan ayaan khadka telefoonka kula xiriiray bal cabdiraxmaan ugu horreyntii iiga waran dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo xaalka magaaladaad joogtad ee filadelfia xalay sida ahayd asalaamu calaykum zahra waa salaaman tahay adig bahda v o a philadelphia celebration weyn baa ka jira xalay ilaa saaka afartii subaxnimo dadku magaalada waa qulqulayeen wadooyinka waaweyn ee philadelphia broad street market street walnut street saas ardadii shacabkii winning oo lama filaana ayay ahayd runtii marka magaalada waxay ku jiraan rayn rayn iyo maaragtay dabashaad waata cabdiraxmaan bal waxaad iiga warantaa marka guud ahaan ganacsi maadaama aad leedahay maqaayadaada tribe coffee siday ahayd ilaa xalay ilaa iyo maanta dhaqdhaqaaqa ganacsiga isbedel maxaad dareenteen dhaqdhaqaaq ganacsiga aada buu u wanaagsan yahay dadku runtii saaka waxay noo yimaadeen ayagoo aada u faraxsan ayagoo gaajaysan oo rabo quraac aad buu u fiican yahay ganacsiga aad iyo aad waa tahay maxaad dareenteen marka ilaa ka sokow marka dadka inay dibadbaxayaan ilaa iyo xalay iyo maanta farxadda damaashaadkaas marka laga soo tago maxaa intaas dheeri ka hood magaalada ka dareenteen ma jiraan dad imaanaya xataa gobolada ka imaanaya
adiga new jersey dad baa ka yimaada oo meel waxaa jira stadiumka ay leeyihiin eagleska ay imanayeen marka meeshaasa waxaa lagu sameynayay daawasho picture aada u weyn baa meesha ka jiray marka xalay almost five hundred to six hundred people ayaa isugu yimid meeshaas oo lagu daawanayo dad baa waxay ka yimaadeen delaware dad baa waxay ka yimaadeen new jersey aana naga fogeen goboladan labada gobolba way nagu degan yihiin waa garta adiga waxaa tahay nin soomaaliya oo maqaayad kule philadelphia bal iiga waran sida maqaayadaada iyo cuntooyinka soomaalida ay u cajabgelinaysa ama ay dadka kaaga iibsanayaan xataa wixii ku saabsan cuntooyinkan ha dadku way yimaadaan customer oo dedicated baan leenahay oo yimaada meeshana waxaa weeye tribe cafe subaxii quraac qado iyo casho marka dadku aad bay u yimaadeen cuntada cuntada soomaalida runtii makhaayad soomaali ahaan ma aha waa makhaayad more delegacy oo oo oo breakfast iyo lunch iyo wax noocaasa habeenkii bariis iyo hilib iyo waxa waa karinaa laakiin meeshan waxaa aada ugu badan quraacda iyo qadada oo ah
marka canjeeradii iyo digirtii lagama cuno maqaayadee inta badan waa cunto maraykan ay u badan tahay cunto maraykan waay ha adiga southern and western version of food waa gartay marka magaalada iyo guud ahaan gobolka soomaalida inta in leeg camal ay ku degan yihiin haddaan bal su-aasha si kale ku weydiiyo soomaalida aad bay u wer yihiin gobol ahaan ma aqaano laakiin magaalada philadelphia soomaalida aad bay u wer yihiin arday yar baa joogta iyo dhowr family ma badnaa dadku way imaan jireen way ka tagaan laakiin state of pennsylvania waa state weyn soomaali badan baa waxay degan yihiin harrisburg pittsburg lancaster laakiin magaaladeena aad bay u weeryihiin waayahay waa hagaag dhinaca kalena khadka telefoonka ee magaalada minneabolis oo xalay koobka suberboolka ciyaartaasi suberboolka ee ka dhacday waxaa ku sugan wariyaheena maxamuud mascade bal maxamuud ugu horreyntii iga waran xalay ciyaartii intii ay socotay wakhti yar ka hor intaysan bilaabin amniga siduu ahaa iyo guud ahaanba xaafadda soomaalidu ay degan tahay dhaqdhaqaaqa dadka socodkooda zaalaad baad umahadsan tahay tan iyo bishii ina dhaaftay january lix iyo labaatankeedii magaalada ammaankeeda aad ayaa loo adkeeyey oo tobanka beri oo la yidhaahdo ee toddobaadka suberboolka ee ciidamada amniga ee am- ammaanka magaalada sugay aad bay u badnaayeen Ee, waxaana la sheegay suberboolkan inuu ahaa kii ee, loogu amni adkeynta ogaa marka la fiiriyo ee, abid ciyaaraha ee american footballka loo yaqaano waxyaabaha loo sababeynayana waxaa ka mid a ee, magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo dabcan ee, dhalinyaro soomaali ah oo gobolkan deganaa la sheegay inay hadda ka hor isis waxyaaba noocaasa doonaya inay ku biiraan oo lagu maxkamadeeyey marka iyadoo dhinaca laga duulaya baa la yidhi waxaa magaaladan la keenay ciidamo aad u fara badan si markaasi aan fursad yar loo siinin in wax qaladii uu dhaco markaasi eh, amni daro ay meesha ka timaado marka waxaad arkaysaa ciidamada milatariga oo sidii booliiska oo kale u shaqaynaya oo baabuurta kala hagaya wadoonka xiraya helikabtiro fara badan oo magaalada maba dhinac u hehaabaya marka ammaanku waxa uu ahaa mid eh, boqolkiiba boqol iyo ka badanba aad iyo aad loo adkeeyey dadka soomaaliduna dhinaca kale iyaga laftoodu waxay u arkayeen ammaanka la adkeynaya mid iyaga laftoodan ugu jirto oo waxaa leeyahay dadka islaam nacaybka iyo waxyaabaha faraha eh, aaminsan ayaa aad u fara badan oo laga cabsi qabay inay meesha yimaadaan Waa laftooda iyo dadka soomaalida ha u kala dhibaateeya marka eh, dhinacyo kasta marka laga fiiriyo ammaanku wuxuu ahaa mid dhinac kasta badanay ugu jirta in aad loo adkeeyo waa tahay maxamuud bal dhinaca ganacsiga iyo soomaalida wax inkastoo la ogayay uu jiro oo ganacsi een, u gudbay ama een, kaba soo qaadsan buuse la qaaday iyo g- shaqaale la geeyey iyo xarumad een, dhinaca turjubaanta iyo waxtaas way jireen laakiin ganacsiga in ka badan intii hore dhaqdhaqaaq ma laga dareemay magaalada minneapolis maalmihii lasoo dhaafay aad iyo aad eh, magaalada eh, dad gaaraya ilaa iyo eh, hal milyan oo qof ayaa yimid eh, marka guud ahaan dadka ganacsiyada leh aad bay uga faa'iidaysanayeen de waana fursadda sababta loo magaalooyinka ugu tartamaanba koobkan inay qabtaan ayaana saldhig u ahaba in dhaqaaluhu ugu muhiimsan yahay iyo sumcadda Eh, soomaali badan oo aan la kulmay oo qaarkood aan wareystay oo qaar na ay baabuurtan uberka la yidhahda ku shaqeeyaan kuwa ay maqaayada leeyihiin kuwa businesska leeyihiin aad bay u dareemeen oo lacag aad u fara badan bay ka samaynayeen marka weliba way ku faraxsanaayeen in fursaddani ay soo doonato magaaladii ay ku noolaayeen ay timaado Eh, dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo magaalada u diyaar garoobaysana waxay ahayd waxay dadku ku xisaabtamayaan oo waxaad arkaysa dadku dhahaya waan sugi lahay maalintaas inay timaado Eh, dadka qaar oo garoonka galay oo aan la kulmay iyagu laftoodu eh, farxad iyo damaashaad kale ayay dareemayaan marka waxaad dareemaysaa in eh, dadka soomaalida oon dabcan inta badan ciyaarahan eh, aan mataqaanaa ehel ama xiriir badan la lahayn waxaad moodaa inay maraykanoobayaan oo dadku xalay waxaan la daawanaya fara badan oo soomaali ah iyagaa kasta waxaan iyo buuq badnaa dadka kale cadaankaa la daawanaya marka eh, ciyaartu way la falgelaysaa bulshada Eh, dhalinyaro badan oo soomaali hadda waxaa jira iskuullada u ciyaara Eh, marka laga yaabeeba eh, subarboolada soo socda mustaqbalka in soomaali ciyaaraysa laha waa tahay aad baad umahadsan tahay waryaheena maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo ku sugan magaalada minneapolis barnaamijka qurbana igu warramaya waxaa kasii horeeyey cabdiraxmaan sheekh axmed oo leh xarunta ah, oo leh maqaayada trab coffee oo ku taala magaalada philadelphia oo xalay kooxdii suberboolka ku guuleysatay ee koobka qaaday ay kasoo jeedaan halkaasi oo uu iga warramaya ganacsiga soomaalida aragtidooda iyo guud ahaanba sida magaaladaasi looga dabaaldegay barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
sahre cabdi axmed iyo barnaamijka qurbe intaas haddaan kaga gudubno haatanna heestan dabacsan ay ku luuqeynayso deeqa bilan nala dhegeysta
Yeah.
heestaasi dabacsan ay ku luuqaysa fanaanada deeqabilan ayaan dhegaystayaal kusoo ganaanudayna idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o a oo idinleh sida iyo habeen wanaagsan
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.